bismilah eedan maadsanta waana ka dhowa adi iyo shaqaalaha idaacadana san salaame soomaali meel kasta roogtona asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu allaha wali ku tarsanaa guddiga ganacsiga baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya waayahay marka arrimaha ganacsiga oo kale hadal fara badana jiro oo arrimo ganacsiga oo kale wali jira hadal fara badan oo in ganacsiga weli khilaaf uusa ka teeganyi wasaaradda ganacsiga iyo maaliyadda ee khilaaf uusa ku teeganyi shatiga walaal laka magacaabo horta shati meed
eedaan mahadsanta socdaal waana su-aal meelo ka jirto baahan ini la fahamo sababta jiilka hataha kahi oo meelera qarniyadan rooga wali imbaahanyeena labaati todoba labaati siyeedka sana hata laha dhaafi wali imbaahanyeena ini lan sheega ereygaas hatay warsati oo ee shata shata waraaqda aqoonsiga ganacsiga la eree waraaqda aqoonsiga ganacsiga la eree laakiin ereyda kale su-aalo kale aday warsatay oo haytay maaliyadda iyo wali iska haysadaana mayl eraay arrimaha ganacsiga iska haysadaan lamaadaas haydood maaba iskobsada koraanba lamba mee loo leeyay washatiga la gooyow ama waraaqda ganacsiga la gooyow hooba madba ganacsi eta wasaaradda ganacsiga leh hooba madbe eta hay-ado samafal ama madani haatoy ama international haatoy madbe yani hool service lagobodow mase shaqo lagobodow eta ooba eta hay-ad haatoy ngo haatoy hoob walayo eyin wasaaradda arrimaha gudaha leh waana doqa magaalada leh waayahay arrintuun shatiga oo kale markii wasaaradda arrimaha wasaaraddii maaliyadda iyo wasaaraddii ganacsiga iska ka dhigeen magaca shato horta bulshada isweydaayaan magaca shata lamadaasa laha ama doga magaalada leh
shata mar lamaada ka nage shata macna badanye shata horta waa leedahay waraaqda ruqsada sada leysanka langoosadaw waraaqda ruqsada oo ganacsiga la erey lama madama horeyna sheega hatan haka nage madbaho ganacsi eyi wasaaradda ganacsiga gooyas yee leh madbaho mayl raay eyi shaqo la qobadaayo dalkan la qobado ma ngo haaday ama meel raay walaagii ku saraya mase ku hooseeya haadeen wali leh wasaaradda arrimaha gudaha leh waana dowladda hoose leh laakiin ereyga laska haysado mbaahan in la gordo wali ayaa horta shata shata ereygan shata ee mii wali laku yaabay hataa hooba aniga is rarno ama farmishiseena ama meel raay meel supermarket eseena ama baqaare baqaarka inkiwiinseena oo shata haysatay leer furo haysatay leeba ka aalayn lankasta haysada laga ere shataga wala imbaahanya aqoon ambaahan wala imbaahanya ini bulshada lanshaaga shato wala laka jeedo inu eyin waraaqda ruqsada ini ad walgadada korta laakiin dadki wala ka raayana waraaq ruqsa may may ingaadade may jar hoba tara beesana qaba baawarna harhorada kor baqaarna ani qaba biskika degsado hay aisha tuku fadeegi hoba shatan fadaana ma emay la raay een saar baa wali la weeldhaday may raay mase een gurbaan la dheelo mase munkar la dheelo baa wali weeldhaday dad oo laku ku dambooyo ana gala koray hebel oo keerto habiye iyo balas warsadahay macdanahay wal dawli nagaday ganacsi oo meelanka toosay adduunyada la xiriira in ada waraaqda aqoonsiga goosata ka qasbanta waayahay markii arrintaas marka dhinalan fiiri oo kale way ka aalasay in bulshada inta badan shato inkasaan siday laka bara kore eedaa mahadsanta shato wali laka bara kore wali lana rug cadaayi lana oo wili joobaha shaqeeya jari lanki ilaahay naftan dhaafay adduunka ka waari lanki kale hataa dhamadiina hadda meel eray taariikhda laku haayo shata wali imbaahaya sida una dood cilmiyeedka unku suubiyaan idaacado telefishinada unku suubiyaana ini meel eray dad rugcadaaye laha fadheesiye telefishine idaacado laha fadheesiye dadka horta dhiga laku bara madi dhiga laku bara hatan hindho ku baradan sida aan haysiyaana meel raayi een shambikoyti malaayakooy hambeegar la suubiya jisbeegar la suubiya linguray ini dadka dhaliyaalka lagu bar horta shata meel la jeed ma di shata wali la jeed dadka dhaliyaalka lagu baro idaacado lagu baro tilaan meel raayi een een fm da lagu bara ku baad leer shataga nooc nooc ya suubsin ya waan anis dabaree laakiin hoobaada walan kasta een lamiyay hagada kortay ha gado in sar dhasada kortay dhisay raashinka buushay gaday hoob nagata walbadan ahlaaway sababta shata langooyoon wali ataa wali la faday ini la ogaado raashinka kooyow haweena qalabka kooyow ini tayiley in waldhii la sheeno hortase laga ogaade geeka socdaala wali leeya shataga oo sigaarka leeyi xasan balaaga wali leeya shataga oo wanta leeyi hebeloo wali leeya shataga oo bariiska leeyi walaayee walanki laka araga shatagii sheeye ambaas baxee sababta lan ada la xisaabta ma korto nagade laakiin hooba lama jeemka hola ka jiray hasku gaday leer qofna may kontrool karo shataga wali waa waraaqda ruqsada in aad walgarad kiin ogolaadasu marka guddigii baarlamaanka ee aan qaabilsanaay dhanka ganacsiga maadaama ee adag ku mid ahta ee baarlamaanka koonfur galbeednaad aan qaab baarlamaanka jareli xisaabtan wuusata bilaabay ee wasaaradda ganacsiga ee markii aadan fiiray wasaaradda ganacsiga oo kale ee arantun shatigo shaanti iyo qaabka ee aan howlgala korta ee guddiga ganacsiga ee baarlamaanka koonfur galbeed ku hadalay eedaa mahadsanta markan ka horeyta horta wali inta ducaa email raay ilaahayba unku dalabaan in ilaahay caafiyo gudoomihii guddiga ganacsiga baarlamaanka xanuunsinyii xildhibaanka in ilaahay caafimaad yay sii waan ilaahay mail raay lawaad iyo dhulkanka goboda laakiin xaqiiqdii erigad hatii warsati wali wahaa processa nin dareer mail raay wadiiqi nin dareerta una suubiyaani ganacsi horta may ganacsi la ere ganacsi lanki orro ma gadaa ganacsi aha masal lanki ina tare wadaa ganacsi ah masal lanki baawur oo may dharay bensal ka wada rakibi gadaa ganacsi ah ama lanki bulukeeta gadaa horta ganacsi ah arintii ee gudiga baarlamaanka aan howl galay waan aan qalab qaadi waan hataba ka jara wali fadaane madan walaage ganacsi lan goradaay ganacsiba hoos kooyay een meelikayaalen isadilanka ganacsadaay isharuudogi lahay walaya suubintiya iyo hooliyo ka jarna mardhan wal habandhake hoob ilaahay naftaninkasan waayahay marka baarlamaanka guddigan marka la magacaabay oo kale isku shaandhanga jirti guddigan marka la suubiyey isku shaandhantii markii laku gudbay oo kale wasiiro cusuba la bilaabay jarana kulama isan wada qaadateen isan iyo wasiirka isla maraxantaasna siday ganacsiga deegaanada koonfur galbeed riidan fiiriyowla ka suubii lahay suubsatana kulan noocaas isan iyo wasaaradda xaqiiqdii intii iska shaandhayntan dhiinaba wada hadalkaas iyo wada fadhigaas lahayni broseskaas dareeri taban hadabkiin sheegaha maylaray wali la suubiyaha maylaray documentiskii mase maylaray walaagii shuruucdii walay kudabagala fadhiya la suubiyaay madii isku shaandhaynta koyt kubaadana hatana ilaahay naxariisa taasiyooyin culusana galeen gaabkaasana gali laakiin geeka anka damboyti gudoomiyaha baarlamaanka iyo maylaray dhowr qofood oo aniiba ka jara oo guddiga ganacsiga ku tirsan wali insaanay gudoomiyaha baarlamaanka arrintaasna ku la hadalni waana maylerhay wadiiqadaha ka jarta insha allah mardhow wadadaha ka jarta wabilahi suurtagal nagada doone in guddigii ganacsiga ee baarlamaanka koonfur galbeed iyo wasaaradda iskaaladayaan iyo hindho gaar ansuubiyan dhanka ganacsiga teeda kale baydhabo shaleediya wal kasta ha ka koobteen jara doonana in deegaanada koonfur galbeed oo dhan isin seetaan isagoo xaqiiqda rasmiga ee ganacsiga raadiyaasan eedaa maadsanta socdaal wali taawayaase wal oo meelaray maskantiitayna ka jaray mas una qorsheeyaani inaada warsado hayto mar lama jawaab koo sii hay safarada aan ka horeeyo una baha doona wali injeedna may dhahay gudi ganacsiga iyo wasaaradda injeedda in may dhahay shabeellaha hoose lambaha warshado ganacsi oo wax soo saar lahay tayi lahay oo shabeellaha hoose ku shaqeeyay ama boqol ku shaqeeyay mise bay ku shaqeeyay jireen hata processkaas ka jarna madan sideed gobolna aan bahaana xog aruurintaasna walka mogayn waana sheema doona hoob ilaahayna xubno kasta oo xillan dhiiba markas wali sheegeena in arintaas wal ku qabado doonaan kureedna fashilka koytoy iyo gaabiska suubiyan musuq maasuq kala jaroy riidalunkube way ku yaabay in arintaas ka dhabaytano oo bulshada si dhabaysan hanka bandhigdan isagoo la xisaabtamaasan wasaaraddii xilligaasi ku shuqulle arintaas eedaa maadsanta xaqiiqda horta bani aadan dhan ma dhan waana kooyasa may larahay ini qofka hadafkiisu lahay usa deeri waayona suurtagalo iniisu deero may larahay ka guulaysa doona suurtagalo laakiin wala una hata unku gaabi noo masalin ninku laalu shaba maylan ka ogaayna sababtoo eh wala una hata dejiina fadaano wali waha wadiiqadii ama may larahay sharcigii ganacsigaas lanka howlgala faday mase laka raxa faday mase laka raat raayfay iyo dejiyaayna mee meel beesataa lama haqaado hayna madii meel beesataa la haqaadan oo ganacsi kasuu biyaan erna iyo ama lalin laalusha faday mase una laalush biifarni laakiin hata wala na suubina fadaan wareha war waraaka qoran or raatrac nagadaw ya diyaarina fadahayn madan walina ilaahay ku rajayane ini unuuna beesaba laka fashalamaaye anka fashalangna may lalahay documentka un waraaqo ka qoraan hoob ilaahay wasaarad kasta oo kooyta baarlamaankii eta daban su-aalo wayla ku yaabay in mararka qaar hata si kale adan aragda wasaarado kooyow mararka qaar lanka wasiirka markuusa kooyow laku yaabay inuusa dhaqdhaqaaq faylan lahayn markuusu wasaaradda kooyay dhaqdhaqaaq suubsado oo dhaqaalo kale ee uusan lahayn halabaha daban sida dhiiday oo kale oo hata inta badan bulshada reer baydhaba isweydiiyaan jarana le xisaabtan dhab eh oo isan la hor surmaasan guddi kasta wala uusa ka hoolinyi tusaale markii lahan ku qaado wasaaradda ganacsiga dhii kore le xisaabtan rasmi eh oo isin la weeldada doontan oo isla mar ahaantaasna la kabaaro xaqiiqda rasmiga ee wasaaradda ka shaqeeyaysa insha allah eedaa maadsanta hooba documentiskan weydiye hayna ama may dharay khaamuuska mase wadiiqada jidka ganacsiga unanka talagalsanaa la dejiyo hay use galantayna hagala itusi taabsiya taal insha allah waana dada taabsiyi doonna hadalkanna waliisiin ku codsadaani ma isiin baan dhaafa doonna meena keeda galadaasana geel lamaad oo mase saddexaad oon hasan hor fadheedano haanga daarni iraan ini haangan iska balgaadano iska dhigjiidaan waa bilaahayar
malaayiin qof waliba maskaxdooda urdunka ee waana la naqshadeeyey intiyo jiran dad siyaasada markiio hagalaayan walban haysan kureed markii siyaasada muddo ka jiran dabaqyo dhisadaayaan oo guryaal suubsadaayaan la xisaabtan la-aanta jarta aawadeena taasan dhiyaas